madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiim xaaji cumar camey ayaa qoraal uu soo saaray ku magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka soo xulista xubnaha baarlamaanka puntland magacaabistan ayaa timi saacado yar uun kadib markii madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas uu isagu magacaabay xubno kale oo isla guddigaasi oo kale ah waxaana cabdixakiim camey uu wareysi siiyey v o eda isagoo sheegay in habraacii loo mari jiray guddigan laga leexday islamarkaana aan lagala tashanin waxaa waraysigaasi la yeeshay wariyahayaga cabdixakiim maxamuud shirwac cabdilxakiim adiga iyo bahda v o eda waa islaamayaa runtii arrintaasi waa jirtaa waa sidaad uga warhaysaan ama horey uga hadasheenna mid mada madaxweynuhu soo saaray baa jirtay desnatl haddii laba gudbiyoo isdaba socda ay yimaadaan hadda meesha khilaaf un baa jira waana ka xumahay laakiin de wax la arki karo lama qariyo hawshaasina waa jirtaa waan gartay marka adigu maxaad qoonsatay ee keenay adiguna inaad soo saartay guddi siin ka warqabnay madaxweyne cabdiweli isna maantuu soo saaray guddidaasi mid lamid ah waxaan qoonsaday habraacii loo mari jiray guddidan oo runtii ah masiirka ummaddu uu ku xidhan yahay ayaa laga leexday kadib markii anigoo madaxweyne ku-xigeena iyo guddoomiyaha baarlamaanka midnaba aan lagala tashan guddida waxaan ka war helay uun miidiyaha markaan runta kuu sheego laygama weydiin wax dhaqan sidaa ma ahayn haddaad aragtayna inta jeer ama inta madaxweyne min two thousand four two thousand eight thirteen intaba markay soo baxeen madaxdu waxay ahayd min laisku waafaqsan yahay khilaafna aanu ka jirin waana markii ugu horreysay madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay hawshaa isku khilaafaan taasaana keentay waan gartay laakiin madaxweynihiina waa soo saaray adigina waad soo saartay maanay noqonayn middi middo ku taag ma ma ma banaanayd baad isleedahay amaba ma jirta dariiqo tan ka duwan oo aad mari lahayd oo aan hayn inaad soo saarta adiguna guddi la mid a tusaale ahaan oo kale inaad la hadasho inaad wadatash yeelataan inaad maxaan ku dhaa dareenkaaga dhiibto dariiqo tan ka duwan inay jirtay ma ku muuqatay runtii waa ii muuqatay mana garan waayin waan sameeyey personally waan la hadlay hawshaasina uma degtaagin ama uma dagaminaamin muxuu ahaa culamaa udiinka rag ka mida baana u diray iyada lafteeda waa la diiday dad caadiya oo muxtaramiina oo siyaasiyiin leh ayaa u tegay arrinta ayadaa kala hadlay intaba dhagawu ka furaystay marka xal kale oo noo furaa ma aanu jirin waan gartay waxaa la isweydiin karaa iyada dabcan dee sharci baa jira iyo weliba qaanuun iyo hanaan la raaco waxaa la isweydiin karaa sharciyadda cidda awoodda leh adigu maxaad cuskatay inaad iyadoo madaxweynihii soo saaray adigoo ku-xigeenkii inaad adigii haddana aad soo saarto guddidan horta waxaani constitutionka kuma taallo waa un lisaaq gentleman agreement weeyaano wax uun ugu soo dhaqmaya bay ahayd constitutionku waxa weeye in dalka la gaarsiiyo doorashooyin hora oo xalaala qofku waliba codkiisa uu dhiganayo taana awoodda aan noo saamishan weyday maadaama taasi noo saamishan weyday halka kale aanu heli karnay ama haynay wuxuu ahaa tii kuwii naga horreeyey ay mareen waa dariiqo soo jirtay labaatan sannadood kusoo caalamaalaynay dariiqo aan weli maanta ka hor aanay dhicin inin intuu qol galo muxuu ahaa guddi isaga u adeegaysa uu doonayo inuu ku boobo doorashooyinka uu la soo baxo afar qof oo dawladda u shaqeeyaa ku jira muxuu ahaayey xididnimaa ku jirta meeshii waxyaaba badan baa ku jira dad ay business partners yihiin yaa ku jira yani unine waxa weeyaan marka guddida oo aanu aragnay inaanay ahayn guddi runtii dhexdhexaad ka noqon karta howlahan iyo la tashi la-aan uu sameeyey oo aan dhici jirin dawladihii anaga naga horreeyey yaa keentay hawshan inay sidaa u dhacdo waan gartay waxaad carrabaabtay in uu guddidan doonayo sidaad aduu tilmaantay in ay isaga ugu adeegto dabcan aduna madaxweyne ku-xigeenkiisii baa tahay taa macnaheedu waxa weeyaanba doorashadii kuma wada socotaan oo hadda dhinac baad u socotaa isana dhinac uma socoto runtii anigu badorta marka ugu horeysa de beli kumaba dhawaaqin inaan musharax ahay dadkayga hortiisaan kaga dhawaaqaya garowaan kaga dhawaaqaya boosaasaan kaga dhawaaqaya gaalkacayaan kaga dhawaaqaya meel kasta waan kaga dhawaaqaya marka yani waktigu ii saamaxo laakin waxaan kuu sheegaya isaga waa madaxweyne aniguna madaxweyne ku-xigeen xitaa haddii aan goosto madaxweyne ku-xigeen baan u tartami lahaa ama u tartamaya marka in dadka loo cadaalad sameeyo loo cadaaladsado waa loo baahan yahay anigay isaameynaysaa isagay saameynaysaa musharaxiinta saameynaysaa xildhibaanada jooga iyo kuwa soo socday saameynaysaa isimada oo aan ognahay in yacni shido badan iyo dhib badan runtii lagu hayo qaarkood la wacay bay saameynaysaa waxaani waa hawl yar ma aha marka in laga taxadaro oo wax yani dadku ku wada qanci karaa runtii la keeno yaa loo baahanyay waxaana hubaalo aanan been kuu sheegayn labada guddi markii laisbarbar dhigay dadka reer puntland ee dalka gudihiisa joogay iyo dibadiisuba labada guddi tii aan soo saaray ee aan kala tashaday guddoomiyaha baarlamaanka ee aan kala tashaday muxuu ahaa musharaxiinta ayaa dadku taageersamay waan gartay waxaynu hore uga warqabnay in muddooyinkan ay muuqatay inaad laba jiha kala maraysaan oo tusaale ahaan oo kale markaynu qaadano ama aynu eegno maamul goboleedyada iyo weliba dowladda federaalka khilaafka dhex taagan oo adiguna aad dhinac taagneed isaguna uu dee dabcan ka mid ahaa golaha iskaashiga maamul goboleedyada ma la odhan karaa tani tii unbay xidhiir ku leedahay amaba ay ku qotantaa muddooyinkanba taagneyd runtii maya haba yaraato taas waxaan ummad soomaaliyeed la leenahay bay ahayd ummadda soomaaliyeedna way arkaysa inay qaldan yihiin welina waa la arkaa inay ku qaldalaayeen haddana de meeshay maraysaabad og tahay madaxweyneyaashii qaar dowladda inay la heshiiyeen oo aan ugu hambalyeynayo qaar inay kaba tageen meeshii qaar la heshiiyeenayaan oo broseskii socdo marka waxa weeyaan golahaasi golo iska sii daciifaya runtii ayuu noqday hore dhawaan baanan hawsha iyada ka hadla laakiin tani waa masiir khuseeya puntland ka puntland khuseeyana runtii wuxuu baahan yahay taxadar dheeraada oo kale isaga laftiisa in laga qaato kuwaas masiirka ummadda ku jira meesha gabagabada maxaad xal u aragtaa xal waxaan u arkaa puntland waxay ku dhisantay wadahadal iyo isfahan markii ugu horreysay waxayna ku nooshahay oo ku jirtaa wadahadal iyo xal helid iyo xal raadid waa lala wada fadhiisanayaa ultimately aakhirka dadku waa isu imanaya isinaa jooga haddii yani madaxdu ay kasoo bixi weydo muxuu ahaa mas-uuliyadeedii ay kasoo bixi weydo isinaa jooga waxgarad baa jooga culamaa uddiin baa joogta cid weliba waa joogtaa waxa weeyaan dhaqankii weli unbaa dib loogu noqonaya waana la wada fadhiisanaya waana lwada hadlaya kaasi wuxuu ahaa wasiirku kaasi wuxuu ahaa dhegaystayaal madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiim xaaji cumar camey oo u warramayey cabdixakiin maxamuud shirwac waxaa dhegaystayaal naga xusuusinah inaanu la xidhiidhnay xafiiska madaxweynaha iyo qaar ka mida golaha wasiirada si ay arrimahaasi uga jawaabaan marka ugu horeysa ee aanu helno ayaanu idinla socodsiin doonaa fikirka ay amaba jawaabta ay ka bixiyaan arrimahaasi